sidii aad warka iyagaba ku maqlayseen war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe ugu qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay walaaq laga qabo xubnaha baarlamaanka soomaaliya oon ilaa iyo hadda soo dhammaystirmin inay dibudhac ku keeni karaan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo loo qorsheeyay in la qabto sideed iyo labaatanka bishan agost haddaba waxaa hortaagan in xubnahaasi ilaa hadda lasoo dhammaystiri la-yahay su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan weydiiyey goor dhoweyd faysal cabdi rooble oo ah qoraal soomaaliyeed oo ku sugan magaalada los angeles waxa weeye waxaan u malaynayaa anigu reeraha qaarkood ayaa tiradii laga rabay aan soo buuxin marka waxaa dhici karta haddii waxyaaba diman yihiin in la isweydiin karo in ay rabaan in ay qabtaan shirka guddoonka iyagoo markaa tix raacaya quorum haddii uu buuxsamo quorum waxa weeye macnihii saddex saddex meelood marka loo qaybiyo laba dabool haddii meesha ay hayaan two third haddii ay ka joogaan baarlamaanka xoogiisii ma la qaban karaa markaa shirkii weynaa ee lagu dooranayay afhayeenka baarlamaanka waxay ila tahay haddii waktigu xaasaasi yahay waktigiina dib looga dhacay marka la rabo inaan dib dambe looga dhicin in lagu dhaqaaqo iyagoo inta la hayo ay doorashada qabtaan faysal sida aanu goor dhoweydba warka iyaga ku sheegaynay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ee wakiilka qaramada midoobey ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya augustin mahiga waxa uu tilmaamay in xubnahaasi dhimani ay saameyn ku yeelan karaan oo ay waxyeeli karaan xilliga loo qabtay doorashada maxay tahy saameynta ay ku yeelan karaan xubnaha maqan ee uu ergeygan xogayaha guud ee qaramada midoobena ka walaacsan yahay haddii ay dhacdo inta la iska dhaafo magacda ilaa iminka aan lasoo gudbin oon la dhamaystirin oo quoramkaa aynu sheegnay awgeed lagu howlgalo then qolyaha meesha aan ilaa iminka magacda keenin waxay cabasho weligeedba mahadhaca ayay haysanayaan oo odhanaya lagagama qeybgelin doorashadii afhayeenka marka taasna waxyaaba weyn waxyaa waxyeelay ku yeelan kartaa ilaa iminkana kamuu caddayn waxa ay ku tala jiraan haddii magacda lasoo buuxin waayo ilaa caawa ilaa beri waan garta faysal waxaa jira loolaniyo xoog badan oo loogu jiro guddoomiyaha baarlamanka ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale dad tiro badan oo iyaguna madaxweynenimo u ordaya dabcan nidaamka soomaaliya hadda wax lagu dooranaya waa four pointy five amaba afar dhibic shan ee saameyn intee la-eg bay beelaha ku leedahay loolanka guddoomiyaha baarlamanka iyo ta madaxweynenimada oo dad tiro badani labada dhinacba u ordayaan horta tan hore ee guddoomiyaha baarlamaanka dad rag aada iyo aada magacdooda aynu u garanayna baa hadda ilaa iminka la sheegayaa in ay kasoo qeyb gelayaan iyagoo four pointy five kaas ku xisaabtamaya ama afar dhibic shan dadka ugu cadcad aynu ilaa iminka magacdooda haynaa waa ninka jawaari la yidhaah oo runtii isagu magac dheer leh waxaa kamid a nin kale oo juriila la yidhaah oo dowladdii cabdillaahi yuusuf wasiir ka ahaa cabdixaashi nin la yidhaah oo baarlamaankii horena ragga madaxda u ahaa baarlamaanka ahaa haddana magaciisa ku jiro xasan abshir oo hadda la sheegayo cali khaliif oo isna hadda soo galay marka runtii magaac badan baa meesha isdhex cararaysa raggan magacdooda aynu sheegnay lagama yaabo in nin kastiba beesha uu kasoo jeedo uu wato oo afarta dhibic shanta ah waxaa laga yaabaa nin beel ka socda in beelaha kale ay wataan si ay markaa ninka ka soo baxaya beeshaas oo baarlamaan guddoonka noqonaya den beeshiisii madaxweynaha aanay u carari karin ama prime ministerka aan loo dooran karin masalan sheekada aada laisku la dhex maraya waxa weeye cali khaliif hadduu isagu helo meesha uu baarlamaanka guddoon ka noqdo dan marka ugu horreysa inay noqonayso beesha daarood inay ka gaabsato inay noqoto madaxweynaha ama prime ministerka sidoo kale haddii uu cabdixaashi ka soo baxo beesha dir den ay noqonayso in beesha dir ay madaxweynenimada ka ka ka ka muuqan weydo sidoo kale jawaari haddii uu ka soo baxo uu noqdo ninka baarlamaan ku guulaysta then beesha digil marifle inay ka gacan gaabsato madaxweynenimada ama prime ministerka marka sheekooyin baa isdhex socda nidaamkii qabiiliga qudhiisu wuu iska laalmay oo qof kastiba iskuma hadlayn karo qabiilkiisu inuu ugu shubi karo voodka marka arrin aada iyo aada xiise ulule bay noqonaysaa bal ciddii ka soo baxaysa in ay guddoonka noqoto baarlamaanka waata su-aashayda ugu dambaysa faysal cabdirooble waxaynu ka war haynaa labaatankii sannadood oo ugu dambeeyey dhowr dowladood baa loo dhisay soomaaliya oo isxigxiga oo dhammaantood ku meel gaadhaha caqabado badan baa dowlad kastaba la kowsanayay markaad ifafaalaha muuqda eegto dowladda hadda soo socota ma jira caqabado kuwii hore ragaadiyey oo la filaya iyadu inay ka badbaado iyo waxyaabo dowladihii hore ragaadiyey oo iyadana isla meeshii u fadhiya haa sahraay inkastoo dee waxaasi rajo uu iska yahay laakiin rajadeena waxay tahay waxay ku salaysan tahay kow baarlamaanka dadka soo galay inay ka tayo fiican yihiin baarlamaanadii hore aynu naqaanay ayaa horta raje ina gelinaysa inkastoo four point five lagu soo doortay midda labaad waxa weeye ummadda soomaaliyeed waxay soo taabatay sallaxa meel ay uga noqoto meesha maanta ay joogto iyana ma aragno dhimashada iyo geerida ku timid madaxweyne prime ministerkii ethiopia oomala zinawe ood moodo in fare aada iyo aada u kulul uu arrimaha soomaaliya kula jiray isaga qudhiisa ka maqnaashaha uu ka maqan yahay goobta waxaa dhici karta in rajo iyana ay keento oo etoobiya iyadu ay arrimaheeda ku mashquulsho arrimahaas oo dhan baa waxaad moodaa in ay keeni karaan in markan ay noqoto mar aan laga waadan karayn in dawlad rasmiya oo kala guurkii ka bixisa ummadda soomaaliyeed bal in ay meeshii soo gasho ta saddexaad haddii madaxweynaha iyo prime ministerka la doorto dan dawlad dhan oo tii hore ee ahayd ku-meelgaadkii labaatanka sane lagu soo jiray ka gedisan ayaa kursiga soo fadhiisanaysa hase ahaate ee dawladda qudheedu waxa ay dhammaystiraysaa dawladdii ku-meelgaadka ahayd waxyaabahaana dhammaystirin afarta sanee soo socotana in lagu jiro ku-meelgaad isaga qudhiisu iska qabyo ah waxaa ka mid ah in dawladda dambe ay election sidii loogu geli lahaa afarta sanee soo socota ay diyaariso in federalismkii lagu dhawaaqay oo gobolada la samayn lahaa la dhammaystiro magacda gobolada xadadka gobolada waxoo dhanna la dhammaystiro marka afarta sanee soo socota in kastoo laleeyahay waa laga baxay ku-meelgaadkii laakiin ku-meelgaad horle ayaa la gelayaa ilaa inta laga gaadhayo dawlad cusub in afartaa sano gudaheed lagu soo dhiso kaasi wuxuu ahaa qoraaga soomaaliyeed faysal cabdi rooble oo isagoo ku sugan magaalada los angeles ee dalkan maraykanka goor dhaweyta khadka telefoonka iigu waramay